بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحمd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmn النسائي رحimه الlه bab النhي عan تnashd الأشhcاar fi اlmasجid bab الnahyi iska reebidii cadaynteedii buu u baab yahay can tanaashudi اlashcaari gabayadii in la tiriyo fi lmasaajidi fi lmasjidi masjidka dhexdiisa layskugu tiriyo gabayada wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثna leyth bnu sacdi can bni cajlana can camr bni shucaybi can abihi can jadihi ana اnabiya slى اllahu عalayhi waslama nahaa wuxuu reebay can tanaashudi alashcaari gabayada isu tirintooda fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu tiriyo ayuu reebay ayb tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir gabaygan la tilmaamayana waa gabay aan markaasi aan wanaagsanayn oo waxaan wanaagsanayn ah ama in masaajida looga dhigo gabaygu wax qaalibka ah oo wixii masaajida loo dhisay marka ay ku dayacmaan iyaga gabay siduu ugu badanayo darteed laakiin marmar in laga yacni lagu dhex gabyo gabayguna uu yahay gabay hadal fii hadalkiisu fiican yahay dhib male baabka soo socda uuna ku keenaya qaala baabu ruksati ruksadii caddaynteediibuu u baab yahay fii inshaadi ashicri gabay tirintiisa alxasani ee wanaagsan filmasjidi masjidka dhexdiisa in lagu tiriyo gabay fiican hadda marka alxasani buu ku qeyday gabayada fiican waa laga tiri karaa oo gabayadaas marka fiican dabcan imaamu shaafici waa kii uu yidhi gabayga markuu ka hadlayay ashicru kalaamun gabaygu waa hadal faxasanuhu xasanun waqabiixuhu qabiixun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay waa un hadal midka ugu xunna marka ashcaarta markuu leeyahay hadda yacni shicir fiican waxaa noqon kara mid cilmi lagu dhigayo oo cilmigii dadkii loogu fududeynayo middan manduumaadka oo kale wuxuu noqon karaa mid diinta lagu difaacayo oo kale iyo kuwayaalkaas marka waa wax wanaagsan zuhdiga iyo adduunyada dadka in la nacsiiyo aakhirada la jeclaysiiyo iyo xikamkaas iyaguna marka kuwa wanaagsan bay ku jiraan waxaa ugu xun marka kuwa nooca ugu xun shicir la shicraa weliba masjid dhexdiisa lagu shicraa qasadkii masaajidka loo sameeyeyna ka hor imaanayo ashcaartu haddii shicir shirki ay dimnisan tahay oo waxaan waa shicir waana shirkina waa ku dhex jiraa wixii ilaahay lahaabaa cid kale la siinayaa loo meerina kuwaasoo kale nebigu markuu joogayba waa diidi jiray marna nebigu ma uunan u qaadanin nabi ammaan inay tahay gabadhii markay tidhi wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin siday nebiga u ammaanaysay shib oo u ahaa markii ay soo gaartay nebi ayaa nagu dhex jira annaga yaclamu maa fii qadin berri waxa dhacaya og waa ka celiyay nebiga sal l salam wuxuu yidhi saa ha dhihin fa innahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya ma oga allah maaha cid kale ma oga marka wixii ilaahay lahaa marka isaga la siiyey nebiga waa diidayo waa ka qayliyey kaasaa marka ashcaarta kuwa ugu xunba waa kuwa shirkiga keenaya kow waxaa soo raacaya da dabcan kuwa dulmiga iyo qabaa-ilku isku caayaan ama shaqsi lagu caynayo oo kale aan cay mudnayn waxaa kaloo soo gelaya tashbiibka kuwa gabdhaha iyo looga sheekeeyo iyo ama qasalka ama tashbiib iyo adba waxay dhahaan iyagana marka kuwayaalka xunxun bay ku jiraan marka aduu shicirka xugun guud keligiis ma wada qaadanayo waxa uu markaa shicirka u yahay bayna ku xiran tahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab qaala mara cumaru radia allahu canhu cumar baa maray buu yihi bixasaana bni haabitin buu soo maray markaas uu marka saciid uu soo maraayo qisadaanna ay dhacayso saciid ma joogo leanna aslanba waxaa khilaaf ku jiraa saciid saciid ma ka maqlay cumar in badan marka culimada waxay sheegaan inuunan ka maqlin qaar kalena waa jira waa ka maqlay iyo dhahay asagoo yar buu dhashay yaraan iyo waxbay ku sheegayaan qisadan marka cumar markan xasaan ay qisadan dhex maraysa iyo cumar saciid isaga ma joogo suuradiisu marka waa suuratu lirsaal oo kale ismaaciili abubakr alismaaciili sidaa buu yidhi ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku sheego wuxuu yidhi wa riwaayatu saciidin lihadihi اlqisati cindahum mursalatun qisadan marka waa mursala riwaayadan saciid liannahu lam yudrik zamana almuruuri waqtigii ay meesha uu soo maraya ma soo gaarin walakin yuxmalu calaa ana saciida samica dalika min abi hurayra laakiin waxaa laga yaabaa saciid waxaa lagu xambaarayaa inuu abu hurayra ka maqlay mar dambe bacdu ow min xasaana ama xasaan laftiisa uu ka maqlay amase xasaan inuu soo daliishaday abu hurayre inuu yani soo istishhaaday mar labaad oo abu hurayrena u marqaati furay saciidna uu joogo markaas adoo ixtimaalaadkaas baa marka jiri karo ayb zuhrina marka xadiidka isnaadkiisa waa la yskugu khilaafay daar qudni baana aad uga hadlay sida maxfuudkana waxay tahay can الzuhriyi can saciidin wa can abi salma can abi hurayra markaa si walba uu ahaado xadiidku waa saxiix wa huwa isaga oo yunshidu fi lmasjidi cumar baa xasaan soo maray isagoo masjidka gabay ku tirinayo falaxada ilayhi waa milicsaday xaggiisa uu milicsaday faqaala wuxuu yidhi qad anshadtu gabay baan tiriyey oo fiihi iyadoo masaajidka dhexdiisa uu yahay man qof huwa isaguba khayrun minka adiga kaa fiican iyadoo masaajidka qof adiga kaa khayr badan uu joogan gabay ku tiriyey uma iltafata ilaa abi hurayrata abi hurayra uu milicsaday faqaala wuxuu yidhi asamicta rasuula allahi sal l slam yaquulu ma maqashay iyadoo nebigu uu dhahayo ajib calaya yacni ajib cannii yacni jawaab oo aniga xaggayga ka jawaab oo nimankaa gaalada ah aniga igaga jawaab celi ayb allaahuma ayidhu allaahuma yaa allaahu allow ayidhu ku xooji biruuxi اlqudus jibriil ku xooji ilaahu nebigu inuu sidaa idhihi jiray oo isagu ii fasixi jiray inaan gabay tiriyo oon isaga ku difaacayo abu hurayrow ma maqashay buu leeyahay oo weliba uu dhahayo allahuma ayidhu biruuxi اlqudus qaala allahuma nacam wuxuu yidhi haa ilaahayow haa waa maqlay buu yidhi marka abu hurayra u marqaati furay xadiidku marka saciid abu hurayra ka warinaya abu hurayre saciidna waa soo gaaray ee qisadan muruurka ee cumar marka xasaan uu soo agmaraayo yownanba soo gaarin waxaa laga yaabaa mar labaad in abu hurayre la istishhaaday oo haddana uu marqaati u furay ama xasaanba inuu u waramay intaba way dhici karaan ayb xadiidkuna marka wuxuu tusayaa gabayadan saan oo kale ah oo wanaagsan markaa nebigu inuu fasaxay in masjidkii laga tiriyo oo markaa nebiga laga difaacayay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh laakiin masjidku in gabay uu ka qaalib noqdo sax ma ah leanna masaajidku waxaa loo dhisay in lagu tukado lagu cibaadeysto marka meel gabayada loo soo doonto haddii laga dhigta waa dhibaata taas ma laga hadlayo marmar laakiin waa laga tirin karaa qaala baabu nahyi can inshaadi daallati fi lmasjidi iska reebidda layska reebay baadi yabohsigeeda fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu yabohsado wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu wahbin wahuwa mxamed bnu wahbi bni cumara bni abi karimata alxaraaniyu saduuqu rawaa lahu النasaaئiyu faqad qaala xadaثna mxamed bnu slmة wahuwa albaahiliyu alxaraaniyu hiqat rawaa lahu albukhaariyu fi juزءi اlqira'ة wamuslim wاlarbacة can abi cabdالraxiim wa khalid bnu abi yaziid alumawiyu mowlaahum alxaraaniyu hiqat qaala xadaثanii zayd bnu abi unaysata wahuwa اljazariyu hiqat lahu afraad marka la yidhaha marka hiqatun lahu afraad macnaheedu waxa ay tahay haddii isagu uu xadiid la gooni noqdo ama ziyaado kelimad uu ziyaadiyo hayruhuna aynan ziyaadinin waa layska ilaalinaa marka wixii uu la gooni noqdo wixii cidi uunan ku khilaafayninna waa soconayaan oo waa hiqa isaga can abi الzubayri can jaabirin qaala jaa-a rajulu nin ayaa yimid yanshudu daallatan baadi yabohsanayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku yidhi laa laa wajadta allow aadan helin yani laa wajadta allow aadan helin buu ku yidhi qaala baa markaa hadalkaa uu nebigu ku yidhi waxay keenaysaa marka inaynan habboonayn in masaajidka baadi in lagu yaboohsado ayb oo waxaas baadida yaboohsigeed marka waxaay waxaa yaa arkayey waay sidaa marka inaan masaajidkii lagu dhihin ayb haddii marka iclaan ama yacni laga sameeyo waxaasaa la hayaa iyo ay tahay oo kale iyadu marka inshaad iyo ma noqonayso leanna markaas baadi hadda yaa arkay iyo la dhahaya ma la naadsanaya ma aha dadka ama ilmaha yareerkaana culimada qaar waxay yidhaahdaan daalla marka la yidhaaho xoolaha daalladu xoolahay badanaa ku dhacaysaa dadkuma soo gelaya marka haddii cunugii wax laga naadiyo oo la yidhaha cunugaasaa dhumay ciddii aragtay qofkaa soo gaarsiisa iyo waxay leeyihiin daalla ilmo yareer ma la dhihi kara laguma tilmaami karo laakiin haddaad cillada dib u milicsatana cillada riwaayaadka qaar waxay leeyihiin fa ina almasaajida lam tubna lidalika masaajidda arrintaa looma dhisine cibaadaa loo dhisay cillada markaad fiiriso dabcan dad iyo wax kala farqinayaa markaa ma lahaanayaan dad iyo qeyrkooda baabu idhaari silaaxi fi lmasjidi baabu bayaani xukmi idhaari silaaxi hubka muujintiisa caddaynteediibuu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu dhex muujiyo wbihi qaala akbaranaa cabdullahi bn mxamed bn cabdiraxman bn lmiswar aلzuhriyu wahuwa saduuqu rawaa lahu muslimu wlarbaca basriyu ayuu yihi imaamu الnasaa-i ayb wamuxamed bnu mansuuri qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna qaala qultu lii camrin camar ayaa waxaan ku idhi asamicta jaabiran jaabir ma maqashay yaquulu isagoo dhahayo mara rajulu nin ayaa wuxuu soo maray bisihaamin leebab ayuu la soo maray fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi khud binisaalihaa caaradeeda qabo yacnii caaradda leebka caaraddiisa adiga qabo oo hadday wax hallaynayso hadduu hallaynayo adiga ha wax kaa halleeyo intaad cid kaleo muslima wax aad ku ugu hallayn lahayd ayb sidaa yacni waa suma maqlin qaala nacan buu yidhi haa waa maqlin saa ma maqashay qaala nacam uu yidhi riwaayadan hadda qaala nacam bay leedahay riwaayo imaamu lbukhaari kitaabu salaha uu kusoo saaray waxay leedahay nacamta ma laha intan bis khud binisaalihaa bay ku eg tahay qaar baa marka waxay yidhaahdeen meeshaasi marka inqidaac baa ku jira oo ibnu bataal baaba ka mida oo wuxuu leeyahay xadiidkan laa yadharu fiihi lisnaad isnaadka yani musnadnimo ku muuqan maayo maxaa yeelay wuxuu leeyahay qaala yani nacam lama dhihin ibnu cuyayna camr bnu dinaar ayaa wuxuu ku yidhi jaabiraa sidaa iyo sidaa ka maqashay soo maaha yani ma jaabir sidaa ma ka maqashay haa lama dhihin mar haddaan haa la dhihin marka in jaabir laga maqlay ma cadda binaan calaa dalika marka waxay leeyihin waa munqaic xadiidka laakiin riwaayadan de qaala nacam yaaba tilmaamaysa bukhaari laftiisa meel kale ayuu marka yani ayuu qaala nacamta riwaayada sidaan oo kale uu ku keenay waxaana soo gelaysa masaladan masaladii ahayd alqiraa'a cala shaykh haddii ardaygu uu sheekha ku dul aqriyo ee shiikhuna uu shib iska yahay ee uunan dhihin maya ama haa midna aanu dhihin xadiidkaas itisaal ma lagu xambaaraya haa waa lagu xambaaraa nacam inuu dhahana shardi ma aha cinda jumhuuri ahli اlcilmi oo marka haddii maalan qofku marku qof ku aqrinayo qiraa'a cala sheykh uu sameynayo ayuu wuxuu leeyahay ahbaraka fulanun sidaasuu ku bilaabaya ahbaraka fulanu anahu qaala ahbaranii fulanu can fulani can fulani can الnabiy sal l slam marka hebel baa kuu waramay waay marka waa ii waramay inuu dhaho qasab maaha shib hadduu iska yiraahdo waa ansaxa nacamta marka wax shardiya maa binaan calaa dalika marka xadiidka haddaynan xataa nacamta ku jirin waa musnad waxaa laga qaadanayaa xadiidkan masaajidda qofku inuu ku muujin karo hub iyo wax lamid a laakiin shardi markaa waxaa ah dadkaas muslimiinta ee masaajidda ku tukanaya inay ka nabadgelayaan ayaa shardi ah hadday leeb iyo wax lamida ay tahay oo uu masaajidka lasoo dhex marayo kale caaraddow gacanta ku qabana si qofna aynan u mudin haddii waxaan dabkan yacni waqtigan la isticmaalo uu yahayna inuu dabkii marka uu ka xiro ammaankii uu ka xiro si cidna aynan ugu dhicin uunan markaa u asiibin ayaa laga raboona wax uun khud binisaali haada macnaha waa in laga badbaadaa laga rabaa sidii looga badbaadi lahaay hadduu sameeyo waa usoo qaadana xadiid ibni cumaroo waxaa jiray isagana maalin ciid abaa ibnu cumar nin baa dawaafayay baa caarad leeb ayaa caaraddiisa ibnu cumar ayuu ayaa muday markaasaa xajaaj uu qayliyayo uu yidhi yaa waxaan sameeyo yaa ku muday iyo markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan ugu muday buu yidhi qofkii maalin aan hub la qaadanin iyo meel aan loo qaadanin qofkii usoo qaatay waayo qofkana duray yuu yidhi anaka nacam isaguna markaa da dabcan uu ku sarbeebaya xajaajka laftiisa nacam ayb waxaan adaa ka dambeeyey meeshan keenay waa hubka nacam ayb ahy marka haddii marka qofku hadda wixiisii meelow dhigta hadduunan haynin masaajidkiina inuu ku dukado uu u baahan yahay waa maal in la dayaco maaha hubka nacam waa soo qaadanayaa laakiin dadka waa inuu ka ceshtaan taasaa laga rabaa ayb leanna asalka dadka masaajidda soo galo asalka waa muslimiin ayb qof marka haddii uu ka gaaro isagoo meeshii ku socdo haddii qof uu jug iyo caaraddii uu ka siiyo waxaa dhici karta de marka hadhow qofkii inuu dhiig khatar u galo oo qof muslima dhiiggiisa ayb baabu marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu tashbiiki اlasaabici fi lmasjidi faraha isdhexgelintooda masaajidka dhexdiisa in faraha lays laysdhexgeliyo wixii kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay وبالإسناaد qال أخبرnا إسحاq بن إبراهيم وهو الحنظلي qال أخبرnا عيسى بن يونس qال xdثnا الأعمش عن إبراهيمa وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود qاaل دkلت أنا وعلqمة aniga iyo cلqمa galnay عlى cبداللahi بن مسcوud ayaan u galnay faqاala lana wuxuu nagu yihi أصلىa هaؤuلاaءi kuwaan ma tukadeen n iyagu ka wadaa qulnaa laa maya baan dhahan ma tukanin qaala wuxuu yidhi qumuu kaca fasalluu tukada fadahabnaa waxaan doonnay linaquuma inaan istaagno khalfahu gadaashiisa fajacala axadanaa midkeen wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisa wal-aakhara kan kalena can shimaalihi bidixdiisii buu yeelay labay ahaayeen gadaal inay ka istaagaan bay damceen mid buu soo qabtay midiguu yeelay midka kalena bidixdiisuu yeelay fasallaa waa tukaday bigayri adaanin walaa iqaama aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan buu tukaday fajacala wuxuu gudagalay idaa rakaca hadduu rukuucayo shabaka beyna asaabicihi markuu rukuucayo farihiisu isdhex gelinayay saas farihii saas ayuu yeelayay wa jacalahaa wuxuuna yeelayay beyna rukbatayhi labadiisa jilbood dhexdooda yacnii markuu rukuucayo labada jilbood ama labada bowdo dhexdooda ayuu tou farihii isgeliyo ayuu labada gacmood meeshaa gashanayay macnaheedu waxay tahay jilbaha ma qabsanaynin markuu rukuucayo wa qaala wuxuuna yidhi haakadaa ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sidaadaan oo kalea nebiga arkay sal l slama facala isagoo sidaa yeelayaan arkay maxalushaahidka marka waa maxay hadda tashbiiku اlasaabici fi lmasjid salaada isagoo ku jiro isdhexgeliya labada farood farihiisa isdhexgeliya marka waa inay bannaan tahay buu ku wadaa ayb axaadiid badan baa kusoo aroortay masaajidka dhexdiisa in faraha laysdhex gelin karo oo nebigaba uu sameeyey sal l slam oo xadiidkii almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashudu bacduhu bacdan washabaka beyna asaabicihi masaajidkuuna ku jiraa markaas nebiga sal l slam waxaa kaloo jirta iyadana markii udulyadayn xadiidkiisii markii labada ragco uu ku salaamo noqsaday geed meesha ku yaalla qiblada ayuu istaagay washabaka beyna asaabicihi farahu isgashtay masaajidkiiu ku dhex jiraa soo ma arkaysid axaadiid fara badan oo nebigu uu tilmaamayo faraha isgeliyey bukhaari marka axaadiid fara badan buu keenay markuu baabkan uu baabeeyey xadiid marka waxaa jira isagana nahyi uu ku soo arooray oo abu daawuud uu warinaya min xadiidi kacbi bni cujra oo nebigu uu yidhi sal ll ly slam idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaato uma kharaja caamidan ila almasjidi oo u soo baxo isagoo masaajidka usoo qasdaayo falaa yushabbikanna yadayhi labadiisa gacmood yaanu isdhex gelinin faraha fa inahu fii salaatin maxaa yeelay intuu soo socdo salaadou ku jiraa marka intaad salaad sugaysid iyo intaad salaad usoo socotaba faraha inaada isgelinin xadiidkaas saasuu sheegayaa marka xadiidkan marka ibnu xibbaan waa saxiix yeelay sanadkiisana khilaaf baa ku jiro a'imada qaarkoodna way daciif yeeleen qaarna way jamciyeen nahyiga iyo kuwan oo axaadiidta nahyiga xadiidkan hadda aan sheegnay oo abu daawuud ee nebigu uu reebay faraha in la isgeliyo marka masaajidka loo soo socdo ama lagu jiro waa calaa sabiili lacib walahwi marka ay tahay adoo iska ciyaaraya inaad faraha isgashato oo ciyaar ciyaar darteed aad isku geliso ayaa nahyigu uu ku dhacayaa axaadiidta nebigu uu sameeyey faraha uu isgeliyeyna maslaxaa ku jirtay oo waxbuu ku fasirayay nebiga sal l l slam oo markuu yidhi almu'minu lilmu'mini kal bunyaani dhis oo kale weeye yashuddu bacduhu bacdan qaarkood qaarka kale xoogeynayaan tusaalow ku bixiyeen marka haddii maqsuud sharciya ama maslaxo sharciya ay jirto waa la ogol yahay waa axaadiidu ljawaas macnahaasay ka hadlay xadiidka nahyigana wuxuu ka waramayaa lacib iyo wax lamida marka ay tahay riwaayadan haddaan usoo noqono oo riwaayadan ibnu mascuud ee markii uu tukaday oo uu rukuucayo labada gacmood uu isdhex gashtay markaasuu labada jilbood dhexdooda uu geliyey tadbiiqa la yidhaha middaas atadbiiq tadbiiquna waa la nasakhay awal waa jiri jiray sidaana loo tukan jiray laakiin markii dambe waa la nasakhay nebigana sal l slam labadiisa gacmood jilbahow saartay marka uu rukuucayo abuu muusa alashcari ayaana sidaa tilmaamay insaa la yeeli jiray markii dambena la nasakhay marka ibnu mascuud isaga naasikha ma uunan maqlin qofkuna naska dambe ee wax nasakhay marka uu maqlo unbaa lagula xisaabtama intii kale de wixii uu ogaabuu ku camal falay dembi maaha marka taas ayb middan kale iyadana labada qof inay midig iyo bidix marayaan isaga ibnu mascuud sidaanuu ku tegay laakiin xadiidkii anas iyo marka la fiiriyo nebigu anas iyo wiilkii agoonka ahaa gadaashiisay safteen walcajuuzuna muxuu yidhi min waraa'ina islaantana gadaal ayay marka aadi ay ka safatay marka iyagoo laba ah baa nebiga gadaashiisa ay safteen marka laba markay yihiin gadaalay safanayaan ee midig iyo bidix ka mari maayaan wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana nadru qaala akhbaranaa shucbatu can sulaymana wahuwa acmash waa acmash qaala samictu ibraahima can calqamata wاlswadi can cabdillaahi fadakara naxwahu qaala baabu listilqaa'i fi lmasjidi qoorqooraysiga in jeega jeega loo seexdo masaajidka dhexdiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay oo qofku markuu fadhiyo fadhi jiif uu sameeyo oo marka qoortii marka uu saa gadaal gadaal uu markaa qoortiisu meel uu cusjiyo oo qadaadkii marka uu meel saarto sidaa marka masjidkii dhexdiisa in lagu samayn karo iyo in kale oo qofku markuu isagoo fadhiyo hal qadaadkiisii uu markaa halkaas geeyo oo wax ku uu cuskado labada lugoodna uu isa saarto markaa labada lugoodna saa isu saaro siday noqone masjidka dhexdiisa ayb wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu can maliki can ibni shihaabi wahuwa zuhriyu can cabaad bni tamiimi can camihi adeerkii waa cabdullahi bni zayd anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slm nebiguu arkay mustalqiyan isaga oo marka jeega jeego u jiifo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa waadican ou dhigay ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood cala luqraa midda kale uu kor saaray ayb isagoo labadiisa lugood mid ka mida midda kale kor saaray xadiidku marka wuxuu daliiluyaa fiihi jawaasu listilqaa inay bannaan tahay sidaan nahyi baa soo arooray oo yacni qofku inuu istilqaa uu sameeyo nahyigaasi marka iyo kan xadiidkan see loo jamcinayaa marka culimada in badanoo ka mida waxay yidhaahdeen nahyiga waxay ku xambaareen haddii qofka cawradiisa ay feydmayso maalan hal maro oo kaloo wataa hadduu labada lugood isa saarto qofku hortiisa fadhiyo cowradiisa u muuqanayso ma la ogola markaas haddii laakiin oo wax wato oo cowradiisa aynan muuqanaynin sidaa hadda nebigu sameynayaba waa waa bannaan tahay marka ayb waana sida ugu fiican ayb oo nahyigu marka wuxuu ku dhacayaa cinda khashyatihi cinda khashyati buduwi lcawrati jawaaskuna wuxuu ku dhacayaa marka idaa umina min dalika haddii sidaa laga aamin yahay qaarkoodna naski bayba la aadeenoo waxay yidhaahdeen nahyigu waa mansuuq oo iyaga waxay yidhahdeen xadiidkan oo nebigu inuu sameeyaa dembeeyey isagaa marka wuxuu nasakhayaa nahyigii naskigu laakiin de wuxuu u baahan yahay taariikh taariikhduna aada ma u cadda meeshan maslak saddexaadna wuxuu yahay nebigay u gaar tahayna qaaraa yidhi nahyigu waa caam ficilkanna waa ficil nebigu u gaar ah waa nebiga khusuusiya ku jirto khusuusiyadana waa la diiday oo abubakar iyo cumaraaba sameeyeen hadday abubakar iyo cumar sameeyeen khusuusiya waa u dhammaatay ayb aduu marka meeshaas saddexdaa maslak baa lagu kala maray maslakuljamci waana kan ugu fiican istilqahana waa marka cawradu ay laga cabsanaya inay faydanta lama ogola haddaan laga cabsanayninna laa ba-sa dhib ma laha ayb kaasaana ugu fiican maxaa yeele kuwan kale tarjiix iyo naski iyo howlo kale ay u baahan yihiin qaala baabu nawmi fi lmasjidi hurdada xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay masaajidka dhexdiisa in la seexdo ayb wbihi qaala akbaranaa cubaydاllahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can cubayd illahi qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara anahu kaana wuxuu ahaa yanaamu inuu hurdaayo uu seexan jiray wahuwa shaabun isagoo dhallinyaro ah cazabun oo markaa iskaabulo aho doob ah cazab waa luqada ashharka ah ama afsaxa ah cazab riwaayada bukhaari waxay leedahay wahuwa shaabun aczabu aczab marka luqa qaliila jiddan waa aada qaliil u ah sida fiicanina waa cazab ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu dabdiyey bikasri zaay ayuu yidhi cazib meeshaan xoogaa wahmi baa ku jira oo cazib iyada sabqu qalam inay tahaad moodaa ee asalku waxaa weeyaan waa bifatxi zaay zaayda in la kor dhigo cazab cazabkuna waa ninka aan guursanin waay ee doobka ah isagoo dhallinyaro ahoo doob ah oon guursanin laa ahla lahu ehelna aan lahayn marka laa ahla lahu waxay iska noqonaysaa tafsiir casabki unbaa la ysaga fasira calaa cahdi calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii rasuulka fii masjidi nabiyi buu seexan jiray sala allahu calayhi wasalam fii masjidi nabiy marka yanaamuday ku tacalluqaysaa acab maa idin dhiga zahda waa reebame casbunuu yiri may zahdu inay kor dhignaato cazabun weeyaan kelmadda ayb meesha marka maxalushaahidku waxay tahay masaajidka in la seexan karo oo hadda maalan yani ibn cumar masjidkuu seexan jiray asxaabu sufahana waa seexan jireen haweenna masjidku inay seexatana waa soo aroortay baabu nowmi annisaai fi lmasjid gabadhii ehelkeedii kasoo tagtay oo gabadhii xadiidkii wayowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina ilaa anahu min daarati lkufri anjani gabadhii qisadii dheerayd ee gabadhii dadkeedii iyagoo gaalo ahaa maalin intay soo labisa yacni intay ka caariyeysatay gabdho yacni gabdho kuwooda ah wishaaxi ay lahayd oo markaa wishaaxii ay daftay dafa ay daftay iyadoo u malaynaysa hilib ayaa markii la waayey bay garaaceen gabadhii addoonta ahayd baa la garaacay la garaacay adaa qaaday baa lagu garaacay markii dambe dafadii unbaa soo tuurta hal mar markii sidaa ay aragtay oo dadkiina ay dhibaatada u geysteen waa ka tagtay way iska islaamtay gabadhaa marka masaajidkay seexan jirtay balabala yar masaajidka ugu taallay ayay seexan jirtay marka haweenkuna inay seexan karaan ragna inay seexan karaan qayluulsigana in la ogol yahay oo cali iyo faatimo markay xoogaa isku yar yacnii xoogaa ay isku caroodeen waa tii cali uu masaajidka iska soo aaday nebiga markuu gurigii faatimo tegay ayna bnu camiki in adeerkaa aaway markaasay tiri qaadabtuhu xoogaa waa isku xanaaqnay bay tiri masaajid ma aqan waa iga tegay masjidkiibuu arkay marka isagoo hurdo oo dhinac dhan ciiddii ay ka taabatay markaasuu ciiddii inta ka jafay qumya abaa turaab qumya abaa turaab waa kii dhahaya saddexda xadiidba waxay tusayaan masaajidka in marka jiif haddaan marka la yacnii aynan maslaxadii masaajidka loo dhisay salaada haddii aynan ka hor imaanayno meelihii lagu tukan lahaa aan la seexanaynin dhib ma lahan ibnu xajar laftiisana waa tilmaamayaa oo nowmu lmasjidi inuu bannaan yahay limaslaxatin uu ku bannaan yahay waa inay laakiin maslaxa ay jirtaa mafsadana markaa in laga badbaadi kara way ayb tarjamada markii xadiidka mudaabaqadoodu sidaasay daahir isugu yihiin baabu lbusaaqi fi lmasjidi iska yacnii xaakada xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay fi lmasjidi lagu dhex xaakoodo wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaxu bnu cabdillahi alyashkuriyu can qataadata can anas qaala qaala rasuulu llahi sal l slam albusaaqu fi lmasjidi xaakada masaajidka dhexdiisa lagu xaakoonayaa khatii'atun waa gef wa kafaaratuhaa kafaaradeeduna dafnuhaa duugitaankeeda waay masaajidka in lagu xaakoodaa waa gef ee kafaarana waxaa u ah in la duugo yacnii qof inaynan gaarin oo aynan asiibin duugitaanku goormau suurtogeli karaa hadduu caro yahay masaajidkan laakiin masaajidku hadduunan caray ahaynoo sidaanoo kale uu yahay ee aslan marka inaad maradaada ku xaakooto waay ama fasaleeti aada wadato ama tisshu iyo wax lamida inaad ku xaakooto laakiin inaad halkan ku tufto ma ahan sababtoo hadda caro ma aha meeshaan ma duugmayso lagama qaadi karo lagama bixin karo kan marka laga hadlayo waa meeshii defni uu ku xasili karo xadiidkan iyo mid kale oo yacnii nebigu sal ll ly slam uu yidhi walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihi waa laba xadiid kan waa mid masaajidka in lagu xaakoodaa waa dembi kafaaraduna waa duugid in la duugo iyo midka dhahayo qofkiin hadduu salaada ku jira walyabsuq can yasaarihi bidixda ha u candhuuf tufo ayb ow taxta qadamihi ama gomadiisa bidixdaa hoosteeda lugta xadiidkan waa laba cumuum labaduba waa caam kanna waa caam oo albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun si kasto waay si kasta oo masaajidkii loogu candhuuf tufo dhexdiisu waa dembi kan kale marka isaguna walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihina waa cumuumo masjid iyo keyrkiis lama kala qaadin xadiidku ma kala qaadin waa marka cumuumaani tacaaradaa waa laba cumuum oo iscaariday imaamu nawowi maslak buu maray qaadiciyaadna maslak imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay yajcalu lwala caaman xadiidka horeu caam ka dhigayaa albusaaqu fi lmasjidi khaia yacnii ayuu caam ka dhigayaa sina masaajidka marka candhuuf looguma tufi karo agtiisa midkan walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihi ayuu khaas yeelayaayo wuxuu ku khaas yeelayaa bimaa idaa lam yakun fi lmasjidi isaga marka wuxuu leeyahy masaajid in candhuuf lagu tufaa waa sina kuma bannaanaba kan kale oo bidix iyo hoos ha u tufano intee waa meelaan masaajid ahayn markaa ku tukanaysid waayuu leeyahay nacam marka midkaanuu caam maqsuusa ka dhigay walyabsuq can yasaarihi albusaaqu fi lmasjidina wuxuu ka dhigay khadii'atun caam oo aan la khasisaynin caamka marka la khasisayo caamun maqsuusaa la dhahaa soo maha walyabsuqba wuxuu ka dhigay caamun maqsuus marka kanna caamnimadiisu u daayay nacam ayb qaadiciyaadna isagu waa cagsiyey oo wuxuu ka dhigay xadiidka labaad walyabsuq can yamiinihi can yasaarihi ow taxta qadamihi caam buu ka dhigay ama masaajid hala joogo ama meel kale hala joogo midkan marka albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun ayuu marka ku khasisayaa ayb wuxuuna ku khasisayaa miman lam yurid dafnaha masaajidka in candhuuf lagu tufaa waa gef yay gef ku tahay ninka aan duugaynin ninka inuu duugaa aan rabin ayay gef ku tahay marka ninka aan duugaynin buu ku khasisaa marka midkaan isaga waa la fahmayaan malayna labadaas marka maslag haddaad fiiriso nusuusta iyo waxaad moodaa qaadiciyaad xoogaa inuu xoog badan yahay kiisa waxaana ku tusayaba nebiga sal ll l slam masaajidka dhexdiisa ayuuba ku tufayba waxa uu yidhi ow yafcalu haakadaa intuu maradiisa qaatay asoo masjidkii ku jiro tufay candhuuf ku tufay masaajidka dhexdiisa waay soo maha meeshuu candhuufta ku tufaaya ila masaajidkii uu ku guda jiraaye haddii albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun la caam yeelo ayi sifa oo masaajid dhexdii candhuuf loogu tufaa soo gelaysa nacam ama maro isticmaal ama si kale isticmaal baa soo gelaysa nacam ayb iyo nus iyo axaadiid kaloo fara badan man tanahama fi lmasjidi falyugayib ninkii masaajidka ku candhuuf tufayo ha qariyo candhuuftaasi falyugayib ayb nuqaamatahu an tusiiba jilda mu'minin aw hawbahu fatu'diyahu xadiidkaana marka wuxuu tilmaamayaa haddii ha qariyo la yidhi waa ku candhuuf tufi karaa way laakiin shardi inuu duugaa laga rabaa ama uu meeshii ka qaado marka albus may gogashaan waa ka hadlay oo usoo socda warkii gogashaan waa ka hadlayna meesha laga hadlaayo de waa meel duugmi kartaan ka hadlayna oo ciid iyo wax lamida ah imaamu nawowi isaga ama masjidku ciid ha ahaado ama yownan ahaanin maba ogolaba isagan bataatan oo haddaad candhuufba tufayso waa inaad ka baxdaa buu leeyahay masaajidka qaadi ciyaadna marka wuxuu leey albusaaqu fi lmasjidi khati'atun waa caamun maksuus ayb oo haddii la duugaayo kale oo masaajidku uu caro yahay haddii lagu tufaayo marada oo kale maradiisa uu ku tufayo oo kale iyo wax dhibaataa male buu leey waana la ogolyahay adoo halkaas bay marka mareen qaala baabu nahyi can an yatanahama arajulu fii qiblati اlmasjidi iska reebidda layska reebo qofka inuu xaakoodo masaajidka qibladiisa uu ku xaakoodo u xaakoodo wabihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama ra-aa wuxuu arkay busaaqan ba u arkay candhuuf fii jidaari lqiblati qiblada gidaarkeeda ayuu ku arkay derbigeeda faxakahu nebiga waa xogay uma aqbala cala annaasi dadkiibuu kusoo jeestay faqaala wuxuu yidhi idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay yusallii inuu tukanayo falaa yabsuqanna yownan candhuuf tufin qibala wajhihi hortiisa yownan u candhuuf tufin fa in allaha caza wajalla alle qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa u ahaaday idaa sallaa marka uu tukanayo yacnii qiblada xagga hore ayuu alla subxaanahu watacaala qiblada xaggeedu ahaaday marka iyownan hore candhuuftii u tufin ayb xadiidkan marka laba arrinba lagama fahmin a'imadii salafka oo dhan marka laysku keeno laba arrinba kama aynan fahmin arrinka koowaad waxay tahay ilaahay inuu meel walba joogo kamaysan fahmin xadiidkan xadiidkan marka fa in allaha caza wajalla qibala wajhihi marka la leeyahay ilaahay baa qiblada joogo kama aynan fahmin diintaana naga iyagaana soo gaarsiiyey hadda soo ma arkaysid wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin aan leenahay soomaan xadiidkii ayna soo gaarsiiyeen macnihiisana laabudda ayagaa naga badiyo wax iyaga kamida oo ka fahmay ilaahay meel walba uu joogaa male maadada labaadna waxa ay tahay cid ka fahamtay ma jirto in xadiidkan laga qaadan karo ilaahay inuusan carshiga ka sarreynin oo ma jirto culimada islaamka wax iska a'imadan salafka wax iska hor keenay xadiidkan iyo ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo mutlaqan ilaahay marka la tilmaamayo sarreynaa lagu tilmaamaya waa naga sarreeya annaga sarreynta ilaahayna waa sarreyn daati ah iyo mid sifo ah iyo mid qudro ah intaba ilaahay waa naga sarreeyaa culuwigiisu waa mutlaq ninkii yidhaahdo culuwi daad ma jiro kan kalaa jiro asagaa daliil laga rabaa maahan inuu annaga daliilkana weydiiyo maxaa yeeley culuwi mutlaqan shareecada ku haynaa annaga wahuwa alcaliyu alcadiim culuwiga mutlaqaana wax uu ka tegaayo male marka ninka dhahaya kanna waa ka baxayaa kanna waa gelaya caleyhi daliil isagaa laga rabaa mararka qaar dhallinyarta waxay isku dayaan inay iyaga raadiyaan bidaatihi iyo meelay ku jirto iyo bidaatihi waa ku dhex mar haddii alla la tilmaamay allah markaan leenahay sifaadkiisa iyo daatadiisa waa isku wada jiraan ma kala qaadmayaan ninkii kala qaadayna fa caleyhi daliil marka markii nebigu uu gabadha weydiiyena ayna allaahu uu yidhi aaway alle koray ku tilmaantay allahu fi samaa ay tilmaantay kor ayay ku tilmaantay marka lama dhihi karo in la yidhaahdo marka xadiidkanaa jiro xadiidkan baa wuxuu diidayaa allahu fi samaa uu diidayaa wax sax a ma ahan salafkuna weligood iskama horkeenin xadiidkan iyo nusuustaa culuwiga ilaahay labadaa wax ka fahmay male ibnu rajabna saasuu fatxulbaariga uu ku tilmaamay macnaha xadiidka haddii loo soo laabto rabbi subxaanahu watacaala isagoo sareeyo isagoo sifadii culuwiga wato hortaada ma ahaa kara miya wuu ahaan karaa qamarka ama dayaxa dayaxu hadda bisha waa makhluuqaadka alle wax yaroo kamida waay yay ka mid tahay markaad hortaada iyadoo ka muuqanaysay kaa sarreysaa soo maaha mase saas sax maaha iyadoo hortaada jirta haddana waa kaa sarreysaa siday ku dhacday marka in laga fahmo fa in allaha tacaala qibala wajhihi ilaahay ma sarreeysa yaa yidhi ma sarreeyana xadiidku ma dhahaayo ilaahay ma sarreeya maunan dhihin ilaahay marka isagoo hortaada ah wouna kaa sarreeya waa kaa sarrey karaa haddii makhluuqaadkiisa wax kamida culu sarreyn iyo inay hortaada ka muuqato isku daran isku darsatay ilaahay isaga marka maxoo min baabi owlaa waayo sooma sidoo doon u yeeli karaa ayb labada arrin marka xadiidkan marka la joogo marka muta-akhiriin ma ahane a'imada salafka labadaa waxyaabood midna kama aysan fahmin laakiin muta-akhiriinta waa dhacdaa dadka dambe qaarkood waxaana kamid a alxaafid ibnu xajar laftiisa xadiidkan marka uu macnaynayo wuxuu leeyahay wafiihi raddun calaa man zacama ana allaha fowqa alcarshi bidaatihi waa hadalkaas hadal saxa ma aha maxaa yeelay a'imadii salafka warow ka keenay ma aha isagay la noqotay saas laakiin xamaad ibnu zayd iyo a'imadii salafka markii uu ibnu rajab uu sheegayo tafsiirkooda xadiidkan weligoodna xataa saa lagama hayo haddii laga hayan asaaba sheegi lahaa maxaa yeelay ibnu xajar ahlu istiqraa riwaayaadkana aada u yaqaanaa isagaa wuxuu keeni lahaa cid salafka ka midoo saas dhahday xakamna waxaa noqonaya saddexdii qarni oo nebigu ou khayrka uga marqaati kacay ayaa noqonayaan diinta ilaahayna axaadiidta nebigana in iska tacaarud waa in laga daayaan ikhtilaaf oo ilaahay wuxuu leeyahay walow kana min cindi hayri اllahi lawa falaa yatadabaruuna اlqur'an walow kana min cindi hayri اllahi lawajaduu fihi اkhtilaafa kaiira qaala baabu dikri nahyi baabu dikri nahyi nabiy sal l slama can an yabsuqa arajulu iska reebidal nebigu uu reebay sal l slama uu reebay can an yabsuqa arajulu ninka inuu candhuuf tufo beyna yaday hortiisa oo u candhuuf tufo ow can yamiinihi ama midigtiisa oo u candhuuf tufo wahuwa fii salaatihi isagoo salaadiisa ku jiro horay ama midigta wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can xumayd bn cabdالraxmaan can abi saciidin alkhudriyi ana nabiya sal l slam ra'aa nuqaamatan xaakaw arkay fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisa ahaatay faxakahaa wuu xogay bixasaatin buu ku xogay dhagax wanahaa wuxuu reebay an yabsuqa rajulu qofka inuu candhuuf tufo beyna yadayhi ow can yamiinihi hortiisa ama midigtiisa waqaala yabsuqu can yasaarihi ayuu u candhuuf tufayaa bidixda waad ow taxta qadamihi lyusraa ama lugtiisa bidixdaa hoosteeda qaala baabu ruqsati lilmusallii an yabsuqa khalfahu ruqsada la ruqseeyo caddaynteeda qofka tukanaya loo ruqseeyey an yabsuqa khalfahu gadaashiisa inuu candhuuf tufo ow tilqaa'a shimaalihi ama bidixdiisa dhinaceeda gadaalba uu candhuuf tufaya marka le isaga dhan waa jeesanaa ma laga wado xoogaa waxaa laga wadaa lugtiisa bidixda ciribteeda ciribteeda waa gadaashiisa ilaan wbihi qaala ahbaranaa cubaydاllahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can sufyaan qaala xadaanii mansuuru can ribciyin sufyaanku waa howri can طaariq bni cabdillaahi اlmuxaaribiy qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa kunta tusallii haddaad tahay inaad tukanaysid falaa tabsuqanna bayna yadayka hortaada hawa candhuuf tufin walaa can yamiinika midigtaadana hawa candhuuf tufin wabsuq khalfaka gadaashaada u candhuuf tuf ow tilqaa'a shimaalika ama bidixdaada xaggeeda in kaana faariqan hadii hadday bannaan tahay haddii lagu tukanayo maya nin kale midigtiisay noqonaya wailaa haddii kalena fahaakadaa sidan ha yeelo wabasaqa taxta rijlihi lugtiisa ayuu u candhuuf tufay wadalakahu dhulka ayuuna ku rugrugay ayb qaala baabu ay biayi rijlayni yadluku busaaqahu ka yacnii candhuuftiisa labadiisa lugtee ahoo ayuu ku ayuu ku ayuu ku rugayaa u marmarinayaa wbihi qaala akhbaranaa sweyd bnu nasri qaala akhbaranaa cabdullaahi can saciidin اljurayriy can abi اlcalaa bni shikiir can abihi qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slm nabigaan arkay tanahaca isagoo xaakooday xaakoonayo yani isagoo xaakooday fadalakahu birijlihi lugtiisa ayuu ku rugrugay alyusraa ee bidix marka lugta bidixda ile xaggaasaaba loo candhuuf tufaayo baabu takhliiqi lmasaajidi masaajidi in la udgiyo oo markaa yacnii la mariyo barafuun ama shay caraf leh oo raadkiisu muuqanayo ama yacnii cayn muuqanaysa leh macnaa asalka khaluuqu waxaa weeyaan waa barafuunka midabka leh ee ama midab jaallo alahaad ama midab kale ha lahaada ee markaa lagu dharoobo meel marka masaajidii in lagu dharoobo barafuun jurmi leh ee cayn leh la arkayo saasay ka dhigan tahay wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu qaala akhbaranaa caa'id bnu xabiibin wahuwa caa'id bnu xabiib ibni mallaax saduuqu rumiya bاtashayuc rawaa lahu الnasaa-iy wbnu maaja qaala xadaanaa xumaydun الطawiil an anasi can anas bni maliki qaala ra-aa rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu arkay nuqaamatan buu arkay xaako fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisa dhexdeeda yacni ah ah faqadiba waa carooday xata axmara wajhuhu ilaa wejigiisa uu guduutay faqaamat imra'atun haweeney baa kacday min alansaari ansaarta ka mid ah faxakathaa way xogtay wa jacalat makaanahaa booskeediina waxay yeeshay khaluuqan barafuun markaa jurmi lehee zacfaraan iyo waxaasoo kale leh ayay ku dharoobtay meeshii qaala rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu yidhi maa axsana haadaa alla kan wanaag badana sidan yacni ay yeeshay fiicana xadiidkan ibnu khuseymaa soo saaray markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi haadaa xadiidun hariibun hariibun hariibun hariibun wa fii riwaayat lram ibnu rajab fatxulbaariga sidau kusoo guuriyey annahu sa'la alimaama axmed ahran baa imaam axmed su-aalay can xadiidi caa'id ibni xabiib waa xadiidkan waay faqaala wuxuu yidhi qad rawa annaasu hada calaa gayri hada alwajhi xadiidkan dadka waxay way wariyeen sidaan caa'id u wariyey si ka duwanay u wariyeen sida ka duwanna waa saan soo marnay oo nebiga isagaaba tirtiray haweeney ma tirtirin isagaaba tirtiray kii aan soo marayna waa riwaayada ismaaciil ibnu jacfar wazuhayr bukhaarina uu soo saaray kilaahumaa can xumayd biisnaadihi walaysa fiihi dikrun lilmar'ati wala lkhaluuq barafuun in la mariyey iyo haween inay tirtirtay iyo midna ma lahayn nebigaana xogay walidaalika bukhaari fi taariikhi اlkabiir wuxuu yidhi wahada asaxu in nebigu tirtiray isaga wax barafuunana aan la marinin taasaa asaxnimo badan buu yidhi alxaafid ilmizi tuxfaha tuxfatul ashraafka xadiidkan wuxuu u tiiriyey kitaabu dahaara min almujtabaa marka xadiidkan darafkiisii uu sheegay siin markuu qoray ayuu wuxuu sheegay kitaabu dahaara inuu kusoo saaray nasaa-i innagana hadda maxaan ku haynaa kitaabu salaa ama yani kitaab lmasaajid ayaan ujeedaa kitaab lmasaajid ayb marka hadda waxaa dhici karto in ama sabqu qalam ay tahay ama in bacdi nusak halkaas ay nusqadii isaga uu fiirinayay xaafid ilmizi in dahaarada ay ku jirtayna waa iska suuragal allahu aclam ayb ayb kutubtan marka adraafta waxaa dareemay marka ahmiyad weyn ay leeyihin xagga riwaayaadka marka la fiiriyana ahmiyaday leeyihiin xagga marka la fiiriyo ictimaadkuna waa xoog badan yihiin amaakinta lafteeda xadiidka uu ku yimidna iyadaa uu iyagaa aad baa looga noqdaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed